aada iyo aad baad u mahadsantihiin runtii waan dhowahay arrinta hadda aad i weydiisay waa arrin haddee muhiim oo mar haddii madaxdii dalka ka talinaysay oo waktigeedii gabagabay oo wax ka yar lixdan casho laba bilood ka yar ay u harsan tahay uu ka dhaga furaystay dalkan in la gaarsiiyo doorasho la gaarsiiyo oo uu ka doorbiday mar hadduu arkay inaan hogaamiyihii hadda joogo aan la dooranayo mar hadduu ka doorbiday dee burbur iyo dhibaato ka doorbiday beesha caalamku inay soo farageliso caqli soomaali kala haga iyo maaragtay kala haga uusan jirin oo la dhagaysan waayey siyaasiyiintii iyo mucaaradkii baaqoodii la dhagaysan waayey iyo shacabka soomaaliya intii dowladnimada tay baaqoodii la dhagaysan waayey dee dalkan intuu qaylasagi lahaa in lasoo dhex galo oo caqliga iyo taladu shanayso ciddii tala dhagaysan kartay ay kusoo biiraan dee waa arrin aada maaragtay muhiim u ah arrintaas waana soo dhaweynayaa wax alaala iyo wixii lagu xalinayo khilaafka taagan dalkan suusan dhibaato dambe iyo burbur cagaha ula gelin
shirka waad la socotaa dabcan furitaankiisi iyo qaabka u socdo maxaa kaaga soo baxay mar haddii lagu go-aaminayo masiir soomaaliyeed go-aan lagaga gaarayo arrimaha doorashooyinka dalka horta doorashooyinka waa la socotaayoo bishaan bisheedii kee laba kun iyo lix iyo tobankii dalku gabgabu marayay aqalka sanaar ugu dhex jiray hawshu meel fiican bay maraysay madaxdii xilligaa joogtay waxay isku taxallujiyeen dalkan inuusan maaragtay gadaal u noqon qas iyo qalalaase inuusan gelin si nabad ahaana doorashadaas ugu dhacday si nabad ahaana maaragtay baarlamaanadii loo soo xuray laakiin nasiib darro waxaa dhacday madaxweynihii xilligaas maanta dalka gacanta ku hayay oo xilligaa dowladda kenya saldhig u ahayd oo nairobi saldhig u ahayd oo runtii aada ugu ololeynayay oo wadani baan ahay iyo adduunyaan soo kala daynaya iyo soomaaliya barwaaqo ka dhigaya in laga dhaxlay haadaan soomaaliya kasii dhacayso in laga dhaxlay in laga dhaxlay war waxaan waa la wada leeyahay qof koox kaliyu gaara ma lahan in laga dhaxlay waxaan doonaan samaynaya dee dalkan meesha laga soo ceshay adeer qof walba waa ogyahay waana dareemayaa meesha laga soo ceshay marka marna ma dhici karto in shaksiyaad iyo koox gaaruhu ay dowladnimadii ay tunka saartaan oo sharcigii dalku lahaa iyo horumarkii loo waday iyo meeshii dowladnimada macnaheedu ahaa inay noqotay nin jeebkii waxay ugu jiraan oo suudoon samaynaya marka waxaa kasoo bixi kara laba arrimood baa kasoo baxaysa kow haddii aan madaxda maanta garwadeenka dalka ka o ayna baasha dhulka dhigin oo talawadaag la imaan oo baaqa siyaasiyiinta iyo baaqa mucaaradka ayna dhagaysan iyo dareenka shacabka ka qaba maaragtay xaalada dalku kuskuya aanla dhagaysan waxa ka imaan kara waa la garan karaa dhibka ka imaan kara qofna laisma weydiin karo shirkan waxaan rajeynaya inuu noqdo shir caqligu shaqeeyo aqoontu shaqayso maskaxdu shaqayso nimankan buurta saaran oo hawada isla maraya oo dadka waxaan ayaga ka ahayn kooxda ku hareysa keliya aan ahayn cayayaan u haysata caqligooduna inuu shaqeeyo maskaxduna shaqayso bahasha siyaasada dhulka dhigaan talawadaagna ay noqdaan fikirka saliimka ah oo lasoo jeedinayo beesha caalamka iyo shacabka soomaaliya siyaasiyiinta soomaliya ay soo jeedinayaan in dhulka inta laysla dhigo talawadaag la noqdo oo loo naxo dalkan loo naxo midaas baan filaya inay kasoo bixi doonto baan jecla waa gartay laakiin arinta doorashada marka laga soo tago madaxweyne walba in la mucaarado oo xilligii uu shaqaynayey ama waktiga isagoo gebagabo uu yahay maxaa faa'iide ah oo dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed ugu jira baad is leedahay horta waxaa ugu jirta mucaaradnimada waxaa ugu jirta dhibaataa shacabka soomaaliyeed ugu jirta dhibaato aada u weyn oo aan la soo koobi karin baa shacabka soomaliya markasta cagaha la gelaya dhibaato waxaa cagaha la gelaya hogaamiyaha markaa dalka ku haya inaan dib damba loo dooran oo yeeha kii habaarka qabay la yidhaahdo madaxdii hore waa kala gedisanayn madaxdii hore adoo mucaaradaya oo qofka mucaarad ku yahay bay haddana waxay dhagaysan jireen qofka mucaaradkaa talaysa dhagaysan jireen waxay ixtiraami jireen ninka ka fikra duwan bay ixtiraami jireen oo ixtiraam u hayeen waxay waxay waxay samayn jireen dhaliilaha loo soo jeedinaya wax ka bedeli jireen oo ay ku waana qaadin dee adeer waxaa maanta waddanka joogo garwadeenka ah intaas qofa ninaan dhagaysanayn oo aan u istaagayn oo wax kastoo lala hadla aan fiirinayn oo ka doorbiday baaqyadaas soo baxaya iyo khaladaadka soo baxaya iyo dhaliisha la sheegaya ka doorbiday taydaa soconaysa ninna u istaagi maayo waxaan ku tumanayaa waana arinta talisnimada iyo qabweyda iyo birka iyo talaxumada aan dalka meel gaarsiinayn waan ka xumaya maanta dhaqanka soomaaliya lagu maamulahayo in laga soo xigtay eritrea iyo amxaare laga soo xigtay oo laga soo minguuriyey oo dhaqanka eritrea soddon sano baabi'iyey oo dalkooda dib u dhaca u riday oo baabi'iyey iyo dhaqanka amxaaro amxaaro lagu bartay oo caburinta ah wax laga soo xigtay in la yidhahdo shacabkii soomaaliyeed oo dhibaatadan ka soo daalay aanu ku dhaqan aan ku dhaqanno oo yeynaan soomaalida dhegaysan ee nin cadowahoo dowlada shisheeya dowlada cadowga talooda aan talooda raacaya ninkaa wax lagu sifayn kara ama lagu sifayn kara midna ma lahan marka dhaqamada noocaasa oo fooraro oo wadamada shey wadamo sheeye oo cadowgii soomaaliya laga soo xogtay in la yidhahdo soomaaliya lagu lagu maamulaya oo waxaan doonaan ku sameynaynaa oo soomaaliyan gadaal celinaynaa adeer nina laga yeeli maayo ninkii isku dayana asagaa halaag iyo hoog u dambaysa
waa tahay hadda waxaa jira golo la magaca baxay golaha midooda musharaxiinta markay dowladdu warmurtiyeed soo saara ka jawaaba mararka qaarna ereyo ku weerara dowladda federaalka bal musharaxiintaas oo kale adigu maxaad ka aaminsan tahay oo mustaqbalka soomaaliya ma is leedahay wax bay ka dhisayaan mise iyagu laftirkooda dana kale ayay leeyihiin horta hal erey baan kaa saxayaa dowladda soomaaliya dowladda federaalka oo soomaaliya aan kaa saxayaa dowladda federaalka soomaaliya waa shacabka weeye waxa dowlad lagu yahay oo dowladda lagu sheegaya waa shacabka federaalismkuna waxa weeye waa wixii la isku darsaday oo lagu dhaqmahayay marka ma oran karo musharaxiinta nimanka musharaxiinta oo baaqyada soo saaraya inay ka hor inay hortaagan yihiin dowladnimo soomaaliya inay hortaagan yihiin ma aaminsani ciddii aaminsanna taa iska saarto waxaa la hortaagaya waxaa weeye taliska maanta waddanka xukuma oo asagoo hoggaankii dalka haya magac kasta ha loogu yeero oo jihad jihaduu doon u hadlahaya oo aaminsanahay jihadii inay ka luntay oo aan cidna dhegaysanayn oo shacabkii aan tixgelin oo qiimaynayn oo gobol kasta iyo duulaan kasta meel kas meel kasta ku ah haddii adeer midaasi hortaagayna war waxaan aan saxnay taagan yihiin wax aan burburinna ma lahan hadday wax burburinayaan saddex sano iyo toban bilood dhibaatada shacabka muqdisho kale lasoo mariyey waa la ogyahay dhibaatada baydhabo lasoo marsiiyey waa la ogyahay dhiig lagu daadiyey tan galmudug ka dhacdo dhiig lagu daadiye waa la ogyahay duulaanka aan kala go-anahayn oo hadda jubbaland lagu hayo maamulkoodii la kala dhantaalay oo la burburinayo oo la rabo in sidii galmudug iyo dhuusamareeb inta dhiig lagu daadiya nin gacmaha dhiig kule ay jubbaland geystaan waa la ogyahay adeerayaalow xaniidayaan laga tegin idinka wariyaasha intaas oo dhibaatahay nimankan musharaxiinta ama siyaasiyiin haddaan aan hor taaganahay oo aanu leenahay war dalkan yaan gadaal loo celin war dalkan dhibaato uma baahna war dalkan dib heshiisiin buu u baahanya dagaallo sokoyo ka soo baxay war shacabkii soomaaliyeed waa hubaysan yahay aanu isu keenno dadka aynu isu keenno aan ururinno aanu meel gaarsiino ader intaasaanu anagu hor taagan inaan dhibaata dhicin inaan dalkaanu burburin dhiig la daadin laakiin niman waxaa jooga gacmaha dhiig ku wata oo meel kasta inay dhiig ku daadiyaan raba oo meel kasta inay qasaan raba oo aan cidna tale ka dhegaysanayn kuwaasaa la oran karaa waa qaswadayaal dadka dadka iyo dalka ilaahay usoo diray oo cirka maalin uga soo rariyay sideedii february laba kun iyo toddobiyo tobanka waana saan sheego dhaqan shisheeye iyo dowlada sheeye oo daris oo soomaaliya cadow la ah dhaqankoodii oo la rabo soomaali in lagu gumaado nin la ordayo gacmaha dalada ku sitaan gaadarkaasaanu hortaaganaya kaa waa in la qiimeeyaa